wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug maxamed nuur diini ayaa magaalada gaalkacyo tababaro lagu baranayay xirfado kala duwan sida xirfadaha korontada fuundiga iyo kombiyuutarka ugu soo xiray qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaaladaasi waxaa soo qabaqaabiyey tababarka lagu baranayay xirfadaha hay-adda c b d iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug daa-uud axmed faarax oo ka tirsan hay-adda c b d ayaa ka warbixiyey mashruucan iyo dhalinyarada ka faa'iidaystay inaan idin sheego barnaamijkan maaragtay farsamada gacanta ah wuxuu soo bilowday da wuxuu ku bilowday in la dejiye minhaj ka kooban maaragtay afar afar qeybood oo hadda maaragtay ardayda ay ku qalinjibin hayaan afar koos afartaas koos waxay kala ahaayeen kooska maaragtay barashada korontada iyo xiriirinta barashada maaragtay combyuterka iyo farsamada xafiisyada looga shaqeeya barashada maaragtay masonariga mise fuundinimada loo garanayo halkan iyo maaragtay mechanic waxaa loo aqaana baabuur hagaajinta iyo celidbixinta afartaas koos ayaa maaragtay ayadoo maaragtay wasaaradda wasaaradda waxbarashada galmudug iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha galmudug ayadoo maaragtay gacan weyn ay ka qaateen barnaamijkana mashruucana maaragtay uu saboort siiyey sidii loo sameyn lahay minhajkaas maxamed nuur diini wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug ayaa habalyo iyo bogaadin u jeediyey ardayda baratay xirfadaha kala duwan waan u hambalyaynaynaa dhallinyarada farxaddaan la qaybsanaynaa cid walba oo shaqo laheyd ama muxuu aha meel aadaysay maanta waxaan rabnaa dhallinyarada inaan shahaadooyinka siino inaan niyadda u dhisno haddii ilaaha idmo sida horeyna loo sheegana wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda galmudug baahida waxay ka timaadaa degmada wixii ay degmadu keento ayaan annaguna la gedi doonaa hadduu ilaaha idmo donorskana aan kala gedi doonaa hadduu ilaaha idmo xirfadaha la baray dhalinyarada ayaa kaalin ka qaadan doonta in ay ku shaqaystaan islamarkaana ugu maarmaan in ay ka tahriimaan dalkooda